wafdi ka kooban labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay gaareen deegaanka rees kamboni socdaalka mas-uuliyiintan ujeedkeedu waxau ahaa in dheindheen ay ku sameynayaan baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaanka rees kamboni odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ku nool deegaanka rees kamboni ayaa si diran usoo dhoweeyay wafdiga ka kooban labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland ee soo gaaray deegaanka rees kamboni soo dhoweyn kadib wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ibraahim xasan cabdi oo hogaaminayay wafdiga labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland ee gaaray deegaanka rees kamboni ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey waxaana uu ka warbixiyey socdaalka ay ku gaareen deegaanka rees kamboni waxa uu ku qotomo salaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan maanta farxad iyo dareen i ah soo dhoweyntii qiimaha badnaa ee bulshada reer rees kamboni aan ugu soo dhoweynay magaalada rees kamboni magaaladan ku dhalanay aadaan u faraxsanahay aduu habalaynaya sharafta iyo karaamada aada leedihiin iyo qaabta noo soo dhaweyseen waad ugu mahad celinaya boqol kiiba boqol jazaakum allahu khayr waxaa kale waxaanu nahay wafdi wasiiro iyo xildhibaano ka socda dowladda jubbaland oo hogaaminaya madaxweyne axmed maxamed ismaan madaxweynaha jubbaland waxaa fariin gaar ah oo toosan ay ku dhaheen tasharaf iyo karaam aan iga wadna madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed axmed islaam waad isalaamaya dhammaan bulshada reer rees kamboni wax safaraan ka soo galnay waxay tahay bal inaan issalaano oo mahadnaq aan mahad celin ugu samayno qaabka iyo barnaamijka iyo karaamadan ugu soo dhaweyseen oo sidii reer rees lagu ogaan jiray karaamadaasi inaad saas ahaatan weligiina gacmaa isqabsataan oo walaalowdaan awla walaaliba ahaan jirteen sharaftii iyo karaamada lahaan jirteen aad ku socotaan waxaan aan wada leenahay dowladda waan wada leenahay annagaa wada leh dhammaanteena wada leh marka waxaanan gacanta ku haysano waa inaan ilaalinaa oo ku adkaysanaa labada gacmo qabana soomaalida waxay ku mahdaa miro guddi ku jira kuwa geed saar looma daadiyo waxaan annaga gacmahayna ku haysana annaga maamulna marka inaan ku adkaysana labada gacmood ku qabsano dowladdeeni iyo dadkeeni aan isku wadano ninka waalan iyo ninka miyir qababa inaan isku wadano marka hadda war nooguma furno waxayna ahayd keliya hambalyo inaan mahadcelin idiin samayno qaabta noo soo dhaweyseen ayay ahayd inaan maadaama safar dheer ka soo galnay wixii kala gadaal baan ka wada imaan doonaa